walaal baahidu marka midda qaxootiga wey mid aanay kaaga warramayo booyadaha oo kale markii dhowr booyad konton qaadaha lasoo laisku soo duduwaayo laiskugu soo aruuriyaa marka lasoo dhiibo meesha ay ka leexanayso degmada meesha qaxootiga laami maahana meel laami ka bedelan wey markay soo leexato waxay gelaysaa ciidday gelaysaa waxay noqonaysaa markaas in la yidhahdo ciidda kala baxo booyada oo maaragtay si biyaha ay kugu shubto markaas in ayagii xoogooda ay isticmaalaan oo maaragtay ciiddii ka qufaan midaas waa qeyb kamida waxaa kaloo lamida dhinaca walaalle caafimaadka biyo la-aantaas waxay keenaysay markaan biyaha loo keeno biyihii waa lagu dagaalamahayaa caag wasaqah midadarsanhayaa oo quruna biyihii jermis badan baa laga qaaday iyo shuban iyo waxyaalo lamida cuduradaas oo dhan waa ka dilaacaan shubanaha ka dildilaaca mararka qaarkood waxaa kaloo kamida qeybta caafimaadka sideedaba xarun yar oo caafimaad ma laho maaragtay qofku naagta dhalaysa diliga maantay fool weeye lagu waxeeyo ama dhiig joojin qof wax seexaan ama maaragtay waxyaalaha aasaasiga ah oo dhan ma lagu arko m c h kaasna wuxuu jiraa adugu ilaa iyo kow iyo toban kilomitr waa u jiraa gaariyaal ma haystaan oo micnaha qofku markuu amarka si gaaro xaalada ismanaata lagu qaado marka sidaas weye micnaha baahidu waxbarashada waa sidoo kale weye oo meel goob waxbarasho ciyaalka jooga waxa weeye toddoba kun oo ilmood waa joogaan waxbarasho ma haystaan caafimaadna ma haystaan hoy fiicanna ma haystaan oo meeshaas baraxaa maaragtay geedo hoosteed baa micnaha dendhooyi xun loogu xiray agabka wax lagu karto oo kale ma haystaan adiga marka xaaladdaas waa dareemi kadhaa waxaba meeshaas xogaagaa jadka ah oo maaragtay biyaha jadka ah waa xoogaa nururo maalmahan u noqday hadda ku bilowday sabab tira badan baa lasoo maray qawiyaha hadda jira doogi ay ka geli lahaayeen malaha maca
waayahay dhanka biyaha haddii aan ku laabano waxaan rabay inaad wax iiga sheegto biyaha meeqa maalin ayay ku yimaadaan xeryaha dadka barakacyaasha ah ay ku sugan yihiin maadaama aad ii sheegtay in dhulkii uu bacaad yahay oo gaariyadu aysan u gudbi karin in xeryaha ay biyaha geeyaan
booyaduhu hadda maalmo dhaweyd weeye booyaduhu adugu markii booyada kontaqaada la keeno ayaga lacag ma haystaan oo iska bixin maayaan dad baa maaragtay caawinayo oo dadkaas degmada iyo qaar islaamnimo ku caawinaya jida markii loo geeyo marka adugu saddex beri bay hayaan booyadaas saddex beri iyo maaragtay waa cabitaano iyo markaas wax dabka lagu saarsan weeye waa intaasoo qoys maaragtay ascab weeye adiga
dhanka cunooyinka oo kale dadku maxay helaan halkee wax ka helaan ma hay-adaa gargaar siiya mise sidaad sheegayso dad baa wax u aruuriya sida biyaha oo kale maya walaal cunadaas waa cunadaas mal mal ma la helo ma la helo cunadaas dadku badanaa waxay maaragtay tuuladay magaalada degmaday soo aadaan oo dadka dhalinyarada waa iska shaqaystaan oo qaar maryaha dhaqa iyo qaar maaragtay meel xaaqa iyo nadaafada kuwa ka shaqeeya iyo mid la yidhaha shaqaalo ii noqo iyo nin maaragtay xamaali iyo waxyaalahaasay iskaga dhex jiraan oo wixii ay helaan koombadaas driiska ninkii hoysta iyo naagtii hoysata baa dabka laskala saartaa maaragtay qolo haayada oo weli maaragtay raashin u keentay ama wax u keentay ma jiraan
waayahay e markaan u laabano dhanka caafimaadka waxaad ii sheegtay in m c g ay ku yaalaan deegaankaase yeeshee aysan lahayn daawadii dadka wax loogu qaban lahaa hadda halkee dadku daawo u doontaan ma meelo kaley aadaan mise halkooday joogaan
maya walaal hadeertaan markii naagta maarata qofka foosho ay qabato oo kale xaaladiisu ay soo xumaato islaamnimaa wax laiskugu duduwaa waxbaa la sameeyaa eele iyo cara waa lasoo murmuraa markaas kabacdi gaarigu wuxuu qaadanayaa laba boqol oo doolar buu kiro ku rabaa gaalkacyo isbitaalka weyn oo gaalkacyaa ugu sokeynaysa m c h kan wuu yarya maba caawin karo maba udhamaystiri karo degmadu degmada hataa kuma filna qaxootiyaasha iyo waxaas sidaas ka daysid maca markii la keenaya isbitaalkan qaxootiga wuxuu jiraa isbitaal kow iyo toban kilomitr gaariga kirada isbitaalka iyo qaxootiga inta udhexele wuxuu qaadanayaa soddon dollar ama wax lacag lamida u qaadanaya uu leeyahay aye aan kugu geeya isbitaalkii taama isku dhaweeye laba meelood aada u kala fog weeye qarashkaas ma ma awoodaan marka dadku wareerka ugu badan halkaasu ka yimaadaa waayahay dadku haddaynan haysan wax ay ku noolaadaan daawo iyo biyo intaba maxay deegaanadooda ugu laaban waayeen oo xeryaha ugu sugan yihiin weli
dadku waxay ahayn walaal dad meel degan caadi ma ahayn meel rasmi ma deganayn dadku xoolodhaqatay ahaayeen dad guuraayo geel iyo ari iyo lo iska watay ahaayeen abaarihii markay yimaadeen xooluhu maaragtay waa iska wareegeen qof kastana markuu xooluhu maarata wareegaan wuu iska soo tegay oo meel magaalaha ama qaxootiyaal biyo ka dhow yihiinoo maaragtay biyahaas keliya hataa wax dhan iskagaa dadka ay iska soo aadeen waddan omasa baadiyaa bay degenaan jireen saasay maaragtay ugu soo dhawaadeen waddanka hay-ada wax caawiyaa jiray waxaasay maqleenoo saasay maaragtay xarunta loo geeyo la yidhi bal hay-adaha gargaarka aysan kugu yimaadaan walaale weli ilaama kuu faahfaahin biyaha boyadaha adugu muddo laba sano ah sidaasaa dadka lagu cawin jiray marbaa shan iyo toban beri la arki jireen oo dadka ka omanaan jireenoo intay caag soo qaataan bay degmada galsoor usoo aadi jireenoo marka dhaasan jireen laakiin haddeertan maalin dhow oo haddeera qolo hay-adaha intay timid bay biyogeliyeen meesha agteeda hoodeeda biyogeliyeen hay-ad la yidhaaho mixis coob la yidhaaho baa timid waxay samaysay tubooyin degmada intii laga soo jiiday baa meesha qaxootigaa la keenay biyihii markaana maruuray heleen biyahaas hadda usoo dhawaaday wax kalaan jirin maahna biyihii markaa maalin dhaweed bay ka kabsadeenoo biyaha loo keenay waxaan ku dari lahaa micnaha dadkaas qaxootigaa labada sano meeshaas fadhiya in maaragta wax lala soo gaara kaalmo bilaadin hay-adaha ku shaqada leh hay-adaha xuquuq insaanka hay-adaha teknolojiyaga ku shuqul leh wax walba oo ay quseeyaan maaragtay dadkaas maarata masaakiinta ah qaxootiyaasha wixii lagu caawin karo hadday tahay caafimaad hadday tahay waxbarasho hadday tahay hoy hadday tahay musqulo wax walbaba ay u baahan hadday tahay leyr cunada la cunaa ugu daran wax walbaba way u baahan yihiin maanta wax walba way u baahan yihiin wax allaala wax bili-aadamnimo oo dhan bay u baahan yihiin in maaragtay wax lala soo gaaro waxay noqotaba qayb haddii loo qabto hataa inta kale waa isku iscelcelin karaa laakiin wixii oo dhan oo ka wada maqan waa maarata baahi aada u daran weye